haatanna kusoo dhowaada qaybtii koowaad ee taxanaha aad toddobaadkan dhegaysan doontaan waxaa inoo haya jaamac buula jaamac
kulanti u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada waraysi taxanaha oo aannu ku eegayno buugaagta ay soomaalidu qoreen iyo kuwa soomaaliya iyo soomaalidaba laga qoray toddobaadkan haddii eebbaha awoodda la idmo waxaad maqli doontaan sidii aad idaacadahayagii hore ee toddobaadkii tegeyba aad ku dhegaysateen qaybo kala duwan oo ka mid ah waraysiga cabdi ismaaciil samatar ee buugga la magac baxay dimuqraadiyiintii ugu horraysay ee afrika ee soomaali ah aadan cabdilla cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen allaha u naxariista labadaba waxaadna maanta dhegaysan doontaan qaybtii ugu horraysay afar qaybood oo aannu ku eegayno buuggaasi oo socon doono ilaa iyo maalinta khamiisnimada ah brofesor cabdi ismaaciil samatar waxa uu marka ugu horreeyey ka jawaabayaa aragtidiisa ku aadan waxa uu ka filayo akhristayaasha soomaaliyeed ee buugan walaal buugan gaar ahaan waxay u kalifay dhallinyarta soomaalida ah rag iyo haweenba ee dhaxli doono waddanka iyo dhaqanka iyo biicadda soomaalida inay helaan meelahay ku soo hirtaan markay waddanka iyo dadku ahaan jireen dad qiima leh qaran qiima leh dhul qiima leh qadarin weyn oo loo haya islaamnimada marka inay ku soo higtaan oo ay arkaan wanaag inaynu samayn jirnay si wanaagsana loo samayn jiray dowlad ummaddeeda iyo dalkeegana u naxasa ilaahaygana ka baqasa inay jirto markaa taas ay weeyaan walaal waxaa qoraalka salka wey sida aad ku sharaxday buugga madaxweyne aadan cabdulla cismaan aadan cadde waxa uu ahaa nin u hoggaansan sharciga sama katalisna ahaa maxaa ka mid a waxyaabihii kugu qanciyey inaad go'aankaas qaadato walaal waxaa igu qanciyey waxa weeyaan horta marxan markii ugu horreysay tegay magaaladan washington meel aan ka fogeyn oo waxay tahay hantida qaranka taariikhiyan ee waddankan maraykanku yaallo layidhaaho college park maryland oo aan soo hogaaday waxyaabihii maraykanku ka qoray dowladihii isticmaarka ee soomaaliya haystay maalan dabeedna waxaan tegay magaalada london meel layidhaaho q gardens meeshaana waxaan ka soo helay wixii ingiriisku ka qoray marka waxaad arkaysaa waxyaabaha waddanka ka socday markaasi iyo siday u abbaarayaan dadkani ayaa ii dhalisay markaasi in labadan qof hay yihiin oo xataa taariikhda ingiriiska iyo maraykanku ay xusayaan inay yihiin dadka kale wax ka duwan iyokoo kani adag oo dadnimadooda iyo sharaftooda iyo waxoogoo dhan ilaashanaya haddana hay la xaajoon karaan dadka ajnabiga ingiriiska ama talyaaniga haystay iyokoon iska hoosaysiinayn aan ogolaanayna in hoos loo dhigo walaal barasare cabdi ismaaciil samater qofkii akhriya buugga africa's first democrats waa uu ka dhadhansanayaa jawaabta su-aasheeda laakiinse dhegaystayaasha waxa ay isweydiin karaan sagaal sano oo dimuqraadiyada ayaa la soo maray iyo afar hogaamiyeyaal oo kala duwan xorriyadda kadib muxuu qoraagu ku kala doortay cabdirashiid iyo aadan cadde iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka cabdirashiid cabdirasaakh iyo cigaal walaal waxaan ku kala doortay waxa weeyaan horta dadku dhammaantood kolkaad cigaal eegtid s n l buu madax u ahaa xisbigii lo odhan jiray waqooyiga karti badanna wuu lahaa aftahanna wuu ahaa waxoogaa silbashana wuu lahaa allahu naxariistay cabdirashiid cali sharmaarkana waxau ahaa nin digrii buu ka soo qaatay jaamacadda talyaaniga qof qoraalo ahaa waxbuu akhriyi jiray laakiinse umuu kani adkayn markay danta dadka timaado sida aadan iyo cabdirasaaq ugu kani adkaayeen ay ugu dhegsanayeen dadka dadweynta cabdirashiid cali sharmaark allahu naxariista musuq maasaq isagu mu ahayn laakiinse dadka hareero jooga ayaad moodaysaa inay arrintaa ka faa'iidaysanayeen maxamed ibraahim cigaalna dee siduu buuggaba ku qorayo ee afkiisa laga hayay dowladda maraykanku ka hayso wuxuu yidhi cabdirasaaq talyaangu ma jeclaa waayo musuq maasaq ma noqon karo maalan markaas yaabaha dartood waxaan arkay laba qof oon iyaku doonayn inay jagadan ku sii waaraan cabdirashiid cali sharmaarke iyo maxamed ibraahim cigaalna taas way kaga duwanaayeen waxay doonayeen inay meesha sii haystaan ilaa runtii ay rawaxayaan sida ku cad bogga toddobaatanaad mabaadi'da siyaasadda soomaaliya dimuqraadi kaligitalis wadaad iyo cilmaaniba waxaad mooddaa in ay meel ku soo aruurayso marka shakhsiyaad yar oo tiro yar laga tago waxay u eg tahay in ay dadku gundhigooda siyaasadeed ay tahay qabyaalad iyo danaysi arrintaas ma laga qaadan karaa buuggan dhab weeyaan waxay laakiinse in kala saarno dadweynaha iyo siyaasiyiinta siyaasiyiin dad fara badan oo danaynaya siyaasadda way jiraan laakiinse diiday inay galaan waayo sharaf xumada iyo hunguriga iyo musuq maasaqa iyo dhaca iyo khaa'ilal waddanka meesha ka buuxa darteed maalan haddii tilmaam maanta laga qaado waxyaabaha ka socda wadanka doorashadan la sheegaya waa inay socoto waxaa la sheegayaa kursi baarlamaan in lagu bixinayo shan boqol oo kun oo doolar oo maraykan ah dee aadanna waxaynu garanaynaa in markii toddobiyo lixdankii doorashadii soo fool saartay inuu lacag isagu inuu bixiye iska dhaafe in isaga dad reer waqooyiya oo baayac mushtara oo odaygii allah yarxame xashiis la oran jiray reer burca ka mid ahaa inuu lacag ku keenuu yidhi lacagtan isticmaal waa lacagtaydiiye haddaana tii dowladda isticmaalayn wuxuu yidhi jidkaa haddaan marno waan wada hooganaa ayuu ku yidhi cabdirasaaqna waxa weeyaan markii dowladdii militarigu meesha qabsatay way baadheen nin walba bankings waxa ku jira waxay ka heleen shan boqoloo doolar wax ka yar ayay ka heleen marka waxaad arkaysaa dad wanaagsani way jiraan oo maalan qolooyinkan la yidhaaho civil serviceka dowladda u shaqeeya dad fara badan oo wanaagsan baa jira maantana jira maalintiina jiray laakiinse waxay laayihiin waxa weeye cid horkacda maalinta taa la helo waxaan qabaa inaynu geedaha ugu dhaadheer afrika noqon karno wala qaybta musuq maasuqa oo runtii haddana aad carabka ku dhufatay in aada looga dayrinayo xilligaasna aada looga dayrinayay waan u tegi doonaa buuggana si fican ayuu u faahfaahiyey balse haddii aanu gadaal u noqonno markii allaha u naxariistay aadan cabdillah cismaan uu magaalada soo galay si firfircooni leh ayuu horay ugu socday isla markiiba waxa uu bilaabay inuu shaqooyin marba marka ka dambayso uu horay u sii soconayo oo darajada shaqadu ay kordhayso uu qabanaya isagoo hoos ka soo bilaabay inkastoo horaantiiba uu la shaqeeyey dad talyaani ah marnaba buugga kuma ada xusin sidii wiil dhallinyaro ah oo agoona oo miyi ka yimid iyo talyaani ay ku wada shaqeeyeen shaqooyinka noocaasna uu ku helay walaalto mid haddaan ku tilmaamo maalan magaalada baydhabo ay ka dhacday waxa weeyaan aadano markaa waxoogaa in yaroo talyaaniya bartay ayaa nin baadari ah ayaa doonay in shaqu dad buu shaqo u raadinayay weliba wuxuu raadinayay qof wax u kariya aadanna weligii waxba muu karin laakiinse markiiba wuxuu arkay inay farsamo tahay uu arkay baran karo markaa meeshiibu ninkiibuu u shaqeeyaa afkiibuu ka baranayaa ninkan way doodi jireen maalan marka aadan oon diinta wax weyn ka oqoon oon muddo badan madrasad iyo qur'aan fara badan aan markaa soo baran markii dambe wuu xafidi doona haddii alla ka dhigo ayaa odaygii baadarigii la doodaya markaasuu doonaya odayga inuu ka dhaadhiciyo odayga waxaa laga yaabaa inuu markaa afartan jir ilaa konton jir ahaa wuxuu doonayaa inuu ka dhaadhiciyo baadarinimada katholiga ah inay ka wanaagsan tahay muslimnimadu aadanna wuxuu jiraa waxaan dhowr koob iyo toban labayo toban saddex iyo toban jir ahayn weeye marka waxaad arkaysaa wiil soo jeeday waxaanad moodaysaa soo jeedkaa mid waa hibe ilaahay siiyey midna waxa weeyaan duruufihii waddanka yaalay iyo agoonnimadiisii ayaa ku khasabtay inuu kalsooni yeesho inuu isku filnaado taas ayaa keentay oday baadari oo aabbihii da'diisa ah inuu la doodo isagoon diin badan garanayn oo xataa masiixiyadda aan garanayn inuu ku yidhaaho islaamnimadaa ka wanaagsan taada dhegaystayaal halkaa ha inoo jooga taxanaha aanu ku eegeyno buugga uu qoray rofeor cabdi ismaaciil samatar ee dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee afrika oo soomaali ah aadan cabdilla cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen ilaahay ha u naxariista labaduba berrito ayaad maqli doontaan qaybtii labaad haddii eebbaha awoodala uu idmo waryaheena jaamac buulo jaamac ayaa waraysigaasi taxanaha ah inoo qaaday nalana socodsiinayey oo uu la yeeshay rofesor cabdi ismaaciil samatar qoraaga buugga dimuqraadiyiintii ugu horreysay ee afrika oo soomaali ahaa aadan cabdulla cismaan iyo cabdirasaaq xaaji xuseen allah u naxariiste